Dalagyadii la beeray kadib fatahaadihii webiga Shabeelle ayaa haatan ka muuqanaya suuqyada waaweyn ee magaalada Jowhar. Galleyda, digirta iyo noocyada kale ee laga beero gobolkani Shabeellaha Dhexe. Xasne Maxamed Axmed waxa ay ka mid tahay ganacsatada iibisa dalagga galleyda iyadoo ka keenta tuulada Raqeyle Cumar Guudle oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle. Waxa ay sheegtay in uu sare u kac ku yimid qiimaha dalagga galleyda ee suuqyada Jowhar.
waxaa iibiyaa badar bajaq waxaa keenay tuulada tuulada la dhahayo raqayle magaalada waxaa ku keenaa waa soo guraa waa soo qaadaa bajaada soo koraa walaahi mar waa iskeentaa marna ma iskeenta kulee waxaa ku keenaay an lugteega waxaa waaye toban iyo shan kun marna labaatan badarkana waxaa waaye gadbada waaye labaatan kun oo toban iyo shan mar bisi waa bajaqada mar waxaa gataa toban iyo labo mar waxaa gataa toban mar waxaa gataa toban iyo koo mar bisi waaye marka dadka waxay iga iibsadaan toban iyo labo toban iyo koo toban marba si aa iska iga bixiyaa galeeda waa iska fiican tahay oo dhiwaa ka marna maanta marna waa iska fiican tahay marna waa iska xun tahay ama ka helna maanta beeraha maanta waa xun yihiin ilaah kuuma darnaadee marba si waa beerta dhan afar juuni laba juuni iska dhashaa hadda ka bacdiyaa bilaabeen hadda badarkii hore ku yaalo saana suuqaan uu keeni waago sare u kacan ku yimid qiimaha la kala iibsado dalagga galleyda ee suuqyada jowhar ayaa sababay fatahaadaha webiga shabeelle oo inta badan jaray dhulbeereedyadii ku yiilay dalagyada kala duwan ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe